mashruuca qaybinta kaarhka codbixiyayaasha doorashooyinka somalilan ayaa socon doona muddo toban maalmooda sida ay sheegeen xubnaha guddiga doorashooyinka heer qaran ee somalilan ugu horreyna injineer axmed cismaan xasan ayaa muujiyey in guddiga doorashooyinku ay mashruucii diiwaangelintii ay muddo soo wadeen ay hadda natiijadoodii joogaan kaarka waxaa la bilaabayaa qaadashadiisa koob iyo soddonka bisha mey waxaanay socon doontaa ilaa sagaalka bisha lixaad waxaan dhammaanba dhigi doonnaa goobihii diiwaangelinta laga soo sameeyey oo laba iyo konton goobood noqonaya gobolka sanaag goobahaasi waxay isugu jiraan goobihii marka hore aynu ka diiwaangelinina dadku way koobnaayeen oo way yaraayeen laakiin waxay ka farcameen meelihii dadka aan u rabnay ee sanduuq wareegay meel kastooo laga diiwaangeliyey oo nambar fiican iska soo diiwaangeliyey kaarhkii waxaan u doondaynay in dadka loogu geeyo halkoodii laakiin kaarashaasi maaha goobtaasi goobtii uu ka codayn lahaa qof kale hadhow kaarkay ugu qoran tahay halkaa uu ka codaynayo goobta codayntiisu waa goobtii uu ku qortay kaarkiisa waa loo diyaar dhammaanba agabkii aanu hawshaa ku qabanaynay hadday shaqaalo tahay iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday ciidan tahay dhammaanba wixii hawshaa qaban lahaa oo dhanna maanta waa loo diyaar waxay aama bixi doonaa sanduuq walba wuxuu aama bixi doonaa goobtii dadku kaarka ka qaadan lahaayeen waxaan leenahay muwaadiniinta gobolka sanaag ha laga faa'iidaysto muddadaa sagaalka maalmooda axmed yuusuf maxamed oo ka mida toddobada xubnood ee guddiga doorashooyinka somalilan ee heer qaran ayaa isaguna faahfaahin dheeraada ka bixiyey hawshan iyo sida ay uga soconayso iyo qaabka ay u qorsheeyeen guddi ahaan in loogu qaybiyo kaadharhkan goobaha kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolka sanaag gobolka sanaag degmadiisa ceergaabo iyo degmooyinkiisa kaleba waxa keliya aynu ka rabnaa waxaa weeye dadka muwaadiniinta ah inaynu u diyaargarowno inaynu kaararkii codbixinta qaadanno kaararka codbixintu macnaha iyo mugga iyo miisaanka ay leeyihiin dhammaanteen waa wada garanaynaa waa kaarka aad ku dooranayso ugu codayn doonto qofkii aad jeceshahay ururkaad ka tirsanay xusbigaad ka tirsan tahay kuna ridi doonto cid kasta oo aad diidan tahay marka waxaan leenahay minfadlan reer sanaagow kaarkaasi yaanu idinka baylihin khadar maxamed cakule v o e hargeysa